barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eed ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka iyo efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha abriilla waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoa ismaaciil xuseen farja
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo ka sheekeynaya waayo aragnimadiisa dhaqan celinta loo geeyey dalka utaanga dadka lagu furaa ahaa kabacdina kenya waa kasoo tahriibnay tanzania nimid k ilaa zambia gaarnay kabacdina ilaa amarkiis ga about october baa holan galay anoo sideed jira qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah haweenka ku nool gobolka mudug oo qaarkood ay ka sheekaynayaan sidii haweenku ay door uga qaadan lahaayeen dhinaca siyaasadda waxaan rabnaa inaan ka qaadanno hadduu alla kuu idmahayo inaan baalka iisheeg la yidhaahdo aan si wanaagsan oo sharafta ugu badan leh oo ugu wanaagga badan leh inaan maslaxa u istaagno aan siyaasadda iyo arrimaheeda iyo bulshada arrimaheeda inaan ka qayb qaadanno waxaan diyaar u nahay inaan dayactirno wixii naga dhiman oo dhan oo aan soo diyaarsanno
heeso kala duwan ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa
codkaasi xuseen shirane goordhow ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida koox ka kooban ilaa saddex iyo siddeetan senatar oo maraykan ah ayaa ugu baaqay madaxweyne barack obama in uu dhammaystiro heshiis cusub oo dhinaca ammaanka ah oo lala gaadho dalka israa'il kaas oo uu ka mid yahay in kor loo qaado deeqda milatari ee maraykanku haatan siiyo dalkaas oo gaadhaysa ilaa saddex dhibic hal bilyan oo dollar lacagtan ayaa ku timi heshiis toban sano ah oo wakhtigiisu uu dhacayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka wadaxaajoodyada la xidhiidha heshiiska cusub ayaa haatan socda taas oo la aaminsan yahay in dalka israa'il uu doonayo in sannadkii loo kordhiyo adduun lacageed oo gaadhaya ilaa afar bilyan oo dollar
waa isla wararka ku salaysan madaxweynaha dalka maraykanka ee barack obama waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada tan washington xalay oo isniin ahayd goor dambe kadib markii socdaal qaatay asbuucuu ku tegay dalka dalalka sacuudi arabiya britain iyo jarmalka inta uu madaxweyne barack obama ku guda jiray socdaalkiisa dibadda ayaa waxa uu doonaya taageero uu ka helayo xulfadiisa maraykanka iyagu la ologa ah iyadoo ay kor u kacday sidoo kale iska isdhaafsiga ganacsiga ee dhinacyada iyo la dagaalanka kooxda isis iyo daandaansiga ukraine ee ruushka iyo arrimaha waddanka suuriya siyaasadooda madaxweynaha dalka maraykanka ayaa wuxuu u jeediyey hogaamiyaasha qaaradda inay taxadar weyn ku muujiyaan u muujiyaan sidii ay uga midoobi lahaayeen la dagaalanka argagixisada islamarkaasina dadka yaryar ee dhallinyarada ay u heli lahaayeen shaqooyin iyo waxbarasho isku dhafan
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan sare waxaa jira marar kala duwan dhallinyaro badan oo qurbahan timaada marka qaar badan baa dalka dhaqan celin loo geeyaa oo tusaale ahaan inay bal wadamada markay dee in badan joogaan qaarkood afka inay si wanaagsan usoo bartaan marka maanta waxaan dhegeystayaasha u haynaa maxamed mursal warsame oo ah wiil dhalinyaro ah oo soomaali ah wuxuu ku noolaa dalka holland hase ahaatee waalidkii ayaa mar dambe ku celiyay soomaaliya si usoo barto dhaqanka iyo nolosha halkaas ka jirta haddaba maxamed mursal oo haatan fursado ganacsi oo kala duwan kuleh meelo ka mid a qaaradda afrika ayaa sheekadiisa inala wadaagay marka qayb ka mid a ayaynu dhegeysan doonaa falastiin axmed iimaan ayuu u warramay
horta hore ani waxaa ku dhashay nineteen eighty fourka soomaaliya xamar fixii ninety one kii baa dalka kasoo baxay kabacdi marka waa dadkii utanga xerada qaxootiga kii maraa oge utanga dadka lagu furaa ahaa kabacdina kenya waa kasoo tahriibnay tanzania nimidkii ilaa zambia gaarnay kabacdina ilaa ay amarkiis nineteen ninety threega about october baa holland galay anoo sideed jira oo sagaal kusii socda waxaan kusii jirnay markaa xore qaxooti iyo waxaas laakiin kabacdi waxaana la dalijiyey tuulo yaroo la dhaho maaran marka waxaan jeclahay sanadku inuu ahaa nineteen ninety fourki bilowgiisa markaas kabacdi tuuladaasa waxaan joogay ilaa aan kasoo qaangaarayay ilaa teenageraa kasoo noqonayay maamada marka waagaas bay maadaama tuulo ay mindhaa laba kun iyo qof baa deganaa waagaas a jeclahay oo badankoodana cadaan ahaayeen iyo gaalo marka wax soomaaliya dhanba waa iska ilaaway oo soomaaliya xataa luuqada iska ilaaway dugsi waa la igeyn jiray laakiin xataa kaas waa ka haray ile waa taqaanaa wiil shiirkiis haddii waraa la yidhi hooyo kama boqo kabacdi waxaasoo dhan marka lagu kari waayey maamada waxay go-aansatay inay magaalooyinka weyn u guurto soomaali uga addawaato bal inay ani wax isbedel iga keento aniga marka magaalada weyn igeysay anigoo raalli ka ahayn magac xataa lai sheegin hal mar waxay ahayd qafla marka magaalada weyn anii hooyo dagaal weyn buu naga dhex keeyey maadaama maamadan ay guurtay sanadkii aayadla high school ischool cusuba imid oo meel kale ku yaalo anoo bilaa saaxiibo xataa meesha degaysa maamada ma kala taqaana whether it's a ghetto area or not markaasa ischool aan ka helin baa laigeeyey kabacdi xataa social services ay ka haystaan now on my sixteenth horta mom try to entice me back to somalia dhehayso nakeen ooyo sideed toban sana markaa gaartaa soomaaliya waxoogaa inaad tagto ay kugu soo dhalatay igu ha laakiin dhalasho ma ahayna maamada igu khasabto waxay tiri haddaada dalkii ugu yaraan hal sano ii aadin oo diinta soo baran habay hooyeysan maxaa dhahay haddaaba saan ku socota hooyo kuma ihi markaad maamada hadday heerkaa gaarto waa inaa la qanciyo moogta hayaa erinakeen waa aaday dalkii markaad dalka Ah.
tagtay adoo qurbihii ku koray sidee u dareentay een, oo ay kuu soo dhaweysay tegitaanka aad tagto soomaaliya horta uh, i was curious um, laakiin also xoogaa apprehension ama meesha kugu xumaata ama si kugu noqotaa laakiin aniga waxaa iska ah always a rough kid marka wax oo baqdina maba igu jiro runta haddaa laga hadlo um, but as soon as i got there my first big surprise korontaada meesha ka jirta which is kind of a good start for me marka waa- waxaa la waa yaabtay inay saacad magaalada midaan- koronto leedahay
ha maxaa laygu sheegi waaya soo istaagay dalka dagaala ka jira lagu hayaa maalin kaste why did nobody tell me i would have brought my playstation ya Laakiin- geemka aad ku ciyaari laheyd aad soo qaadan lahayd ha maxaa dhacay maxaa laygu sheegi waaye waa baashaali lahayne marka horta taasaa ku faraxsana aad iyo aad ugu farxay Um, shayga labaad aan ku farxayna waxay ahayd uh, for the first time in my life uh, meel waxaa imid aan ajanabi ka ahayn meelaan layga xigin meelaan minority ka ahayn dhinacaan fiiriyaba qof iyaag baa taagan marka that was a special feeling runtii haddaa laga hadlo it's special haddaada weligaa dadkaaga ku dhex korin marka dadkaaga lasoo dhex istaajiyo you feel it ay qabso it's not something aad baratay ama lagu baray it's natural dhiiga waa iskartaa marka dadka markaa u timid ma waxay ku arkaan ilmo dhaqan celis loo keenay een, may ma kugu qosli jireen sidee dadka aa u timid ay adiga kuu arkaayeen marka laga soo tago sidaa adiga u arkaysa
horta hore um, dadka ah, ani ma- magaalada legeey gaalkacya ahayd reer mudugna waa dadka ugu dhibka badan horta hore soomaali haddaa runtii la sheego xagga em, dhaqanka marka waxaan ka imid dad oo ani lucky I was lucky in a way because Dutch people are actually frank they they runta lama gabadaan and, and I discovered Somalina runta lama gabadaan uh, they tell it how it is marka in a way ani I was lucky inaan ku dhex koray really white frank Dutch people or you know to them they could look you in the eye and tell you something bad about you that they really think ya you intay ku changed.
fiiriyaan waxay kuu sheegi jireen wax aa ku Ah, xishood qaldantahay noocaasa ma jirta ha xishood noocaas runta ma jiro.
lama Marka- gambanayn ha marka anigana for me it was an easy transition marka Somali lay dhex istaajiyo because they do the same thing laakin I can I can I, cou- I could imagine because I ani sanadkii legay 2002 was the golden age aan umalayna because the magaalo dhan was buux of it kulligan hal mar aan la soo celiyey first wave big wave marka waxaa u fiirsaday a lot of the north american kids uh, north america Ilmaha xoolaha waqooyiga waa America lakala yimaada.
xishoodaa Mhm.
ha de- waa waa la xishoodaa people don't tell each other the truth in a frank manner runta layskuma sheego layskuma sheego marka to them is a system shock waa arka carruur badan oo xamili weyday a lot of kids that just couldn't make the necessary adjustment way la uh, qabsan waayeen from ha from uh, you can do it to ornacsiyo meesha ka dhaqaaq it's it's a big step Haya.
marka um, for me ani i was lucky alhamdulillah but uh, a lot of kids they couldn't take ilmo it.
badanaa ku wareer
waan gartay falastiin axmed iimaan ayaa wareysanaysay maxamed eh, mursal warsame dabcan eh, waxaa ku badnaa ereyo badan oo afka ingiriisiga ah laakiin uu sheekadiisa waxaan filayaa in badan oo idinka mid inaa fahanteen iyo nuxurka iyo halka marka qayb kale ayaa noo soo socda berri oo uu kaga sheekeynayo en, markii uu dalka tegey waxyaabuu la kulmay en, siduu fursado u eegay iyo haatan noloshiisa waxay ku sugan tahay
haatan haddii aynu eegno magaalada gaalkacyo haweenka ku nool halkaasi ayaa qaarkood isu abaabulaya inay gacan siiyaan haweenka danyarta ah iyo sidoo kale haweenka doonaya inay kusoo biiraan saaxada siyaasadda wariyaha v o eda magaalada gaalkacyo cabdixakiim waa cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay qaar ka mid a haweenkaasi waxa uuna soo diray warbixintan haweenka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa wada wacyigelin ku aadan doorka haweenku ay ka qaadan karaan sidii siyaasadda ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen iyaga oo xaafadaha magaalada kulamo kula leh qaybaha haweenka oo ay isaga dhaadhicinayaan sidii maslaxa siyaasaddu ay haweenka u imaan lahaayeen gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo ee galmudug fartuun cabdidhoof ayaa v o a u sheegtay inay wadaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada iyo isu keenidda haweenka gaalkacyo waxaan ka qaadanaynaa waxyaalo badan oo aan yarayn markaan kow iyo laba aan la organ lasoo koobi karin hadduu alla kuu idmahayo hadday noo suurto gasho waxaan rabnaa inaan ka qaadano doorka aan leenahay siyaasadda waxaan rabnaa inaan ka qaadano hadduu alla kuu idmahayo inaan baalka isha la yidhaahdo aan si wanaagsan oo sharafta ugu badan leh oo ugu wanaaga badan leh inaan maslaxa u istaagno aan siyaasadda iyo arrimaheeda iyo bulshada arrimaheeda inaan ka qayb qaadano waxaan diyaar u nahay inaan dayactirno wixii naga dhiman oo dhan oo aan soo diyaarsanno una taagannahay hadda inaan diyaarino si aadoo wanaagsan bay uga dhex muuqdaan door wanaagsan oo sharaf leh inaan ku leeyihiin haweenka degmada kaalkacya ay degan yihiin nabadda nadaafadda wacyigelinta intaasaan baalkii sheegaya ka qayb qaadanaynaa mar dhow baan bilaabaynaa hadduu ilaahay noo idmo oo idanka ilaahay noogu daro xilligaan baan rabnaa inaan ku shaqa dhaq- taqa- ku dhaqaaqno fartuun ayaa sidoo kale sheegaysa in kaalmo ay la garab istaageen haweenka barakacyaasha ee ku jira xeryaha dadka soo barakacay ee gaalkacyo ku yaala waxaan rabnaa hadduu alla ku idmahayo inaan si wanaagsan uga qayb qaadano oo dadka daruufaysan wixii gacanteena soo gaaro oo ilaahay noo dhiibo inaan door wanaagsan aan ka siino oo ayagoo aan gacan qabanno ayagana aan soo saarno waxaan rabnaa inaan shaqo abuur aan samayno oo shaqada aan u abuurno dumarka duruufaysan oo baagmuudada hayso inaan si wanaagsan aan ugu habayno oo doorkeena aan uga qaadano oo soo bannaan bixino cilaansaarka ee harqaamada waxyaalahaasaan rabnaa inaan uga qayb qaadano
ma idiin diyaarsan tahay marka xarumihii lagu tababari lahaa haweenkaas waa noo diyaarsan yihiin waana noo habaysan yihiin mar hore wasaaraddaana noo keentay noona ballan qaaday intii naga dhiman ardo macalin cabdi oo ka mid ah haweenka degmada gaalkacyo ayaa dhanka kale sheegtay inay wadaan wacyigelin ku aadan joojinta xadgudubka ka dhanka ah haweenka aba ugu horeeya marka ugu horeysa tacadiyada f j m kii inaan wax ka qabano annaga oo aan u istaagno oo muxuu ahaytooda aanan ka eh, tacadiyada maalin walba dhaca xilli walba dhacay aanu diyaar u nahay aan u istaagno ayaanu diyaar u nahay sidaa daraaddeed waxaa weeye waxaan maanta aanu doonaynaa oo aan u istaagnay oo wasiiraddeeni zahra ay noogu magacowday kalsoonida ay noogu qabto inaan degmada gaalkacyo aanu wax ka qabano haddii ilaahay idmo arda ayaa qabta in haweenku ay awoodi karaan inay wada qabtaan shaqada guriga iyo midda bannaanka ee siyaasaddu ka midka tahay hooyadu weligeedba dhibka way u adkeysan jirta ayadoo guriga ka shaqaynaysa ayay haddana u shaqaysaa bulshada ayadoo guri hooyadu sideedaba waa baahitiraha bulshada sidaa daraaddeed gurigana way ka shaqaysanaysaa bulshadana way u shaqaynaysaa diyaar bayna u tahay waa isku wadi kartaan labadii shaqo aad iyo aad aad iyo aad baan u wadi karnaa waan qaban karnaa diyaar baan u nahay Een, shan iyo labaatankii sano oo burburka soomaaliya uu jiray haweenka ayaa dhexda u xirnayd sidaa daraaddeed hooyadu waaba tii soo banbixisay soomaalida maanta meesha ay joogtana keentay haddana waxay diyaar u tahay inay sii barbaariso oo ay meesha ugu wanaagsan ay higsadaan horumarkooda haddii ilaahay qadaro
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaqadayn intaas kaga nimaadnona haatanna waxaynu aadaynaa dhinacii heesaha xuseen shire iyo weliba foosiya fanka heesay ku luuqeeyaan ayaa idinku soo maqan
haweenkii haybad wacan ufano ufano ufano samakahoodanka kuwaaymiya hadiya jee ku hamiya haweenkii haybad wacan ufano ufano ufano samakahoodanka kuwa haymiya hadiya jee ku hamiya hareer layskama maree iboy iboy iboy disaha kalgacal aduu kugu hagaye aduu kugu hagaye hareer layskama maree iboy iboy iboy disaha kalgacal aduu kugu hagaye aduu kugu hagaye ruxibatiisaha hadleen jacaylba iigu cabsaday cabsaday heeriyada suray naftaadu hadiyay admaan hoy wadagalaa ruxibatiisaha hadleen jacaylba iigu cabsaday cabsaday heeriyada suray naftaadu hadiyay admaan hoy wadagalaa
Thank you.
cododkaasi baxsan ee xuseen shire iyo fawsiya fanka intaas haddaan kaga soo gudubna haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno horyaalka seeri aada dalka talyaaniga naadiga yuventus ayaa markii shanaad oo xidhiira waxay ku guulaysatay horyaalkaasi kadib markii kooxda soo daba ordaysa ee naaboli ay ka adkaatay kooxda es roma cayaar ka tirsan horyaalka oo shalay dhacday naadiga yuventus oo ah haddii laba gool iyo hal kaga adkaatay naadiga fiorentina ayaa waxaa taa macnaheedu uu yahay in iminka aan la soo qaban karin oo sidaasi ay ugu guulaysatay horyaalka maadaama ay ka harsan yihiin oo keliya saddex kulan kooxda yuventus ayaa waxa ay mar ku jirta kaalinta labiyo tobanaad waxaana ay lahayd oo keliya kow iyo toban dhibcood markii horyaalka uu bilowday hase yeeshee waxa ay ku guulaysatay afar iyo labaatan ka mid ah shan iyo labaatankii kulan ee xigay tan iyo markaasi dhinaca horyaalka brimier liaga dalka ingiriiskana kooxda lester city ayaa waxaa iminka qarka u saaran tahay in horyaalkaasi ay ku guulaysato kooxda tottenham oo soo daba ordaysay naadiga lester city ayaa waxaa xalay taaka u dhigtay naadiga west bromich albion kadib ciyaar ka dhacday garoonka kooxda tottenham ee white hartland oo ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah natiijadaasi ayaa waxay ka dhigan tahay in naadiga lester city iminka ay ku hogaaminaysa horyaalka toddoba dhibcood waxaana ka harsan oo keliya saddex kulan lester city waxay u baahan tahay inay badiso mid ka mid a kulammada u harsan waxaana kulanka soo socda ay garoonka old trafford kula cayaari doontaa kooxda manchester united dhinaca koobka horyaalada qaaradda yurubna kulan xiise badan oo ka tirsan afardambeedka koobkaasi ayaa caawa dhici doona kooxda manchester city ee dalka ingiriiska ayaa waxaay martigelin doontaa naadiga real madrid ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee labiyo soddon jirka ee kooxda manchester city yaaya tore ayaa ciyaarta caawa seegi doona kadib markii uu ku dhaawacmay kulankii ee kooxdiisa afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga stoke city oo ka tirsanaa horyaalka brimier liaga dalka ingiriiska hase yeeshee kabtanka kooxdaasi vesente combany ayaa la filayaa in uu kulanka caawa ka qayb galo oo caafimaadkiisa uu yahay boqolkiiba boqol dhinaca kooxda real madridna ciyaaryahan kriin benzema iyo xiddiga kooxdaasi kristiaano ronaldo ayaa labaduba la filayaa inay kulanka caawa ka qayb galaan ayagoo ka soo bogsooday dhaawacyo hore u gaaray waa is-araggii labaad oo kooxaha manchester city iyo real madrid ay ku kulmayaan koobka horyaalada qaaradda yurub is-araggii kan ka horreeya oo dhacay xil ciyaareedkii ilaa waxaa mar saddex iyo laba ku adkaaday kooxda real madrid ciyaartii ka dhacday garoonka itixaad stadiumna waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxda real madrid waa markii lixaad oo xidhiir ah oo ciyaar ka tirsan wareegga istuurka ee koobka horyaalada qaaradda yurub ay ciyaarta lugteeda hore ku ciyaarayso meel ka baxsan garoonkeeda naadiga manchester city ayaa markii ugu horraysay taariikhda waxay ciyaaraysaa afardambeedka koobkani ayada oo soo reebtay kooxda b s g ee dalka faransiiska naadiga manchester city ayaa waxa ay sidoo kale ku guulaysatay oo keliya mar qura toban kulan oo ay la ciyaartay kooxo ka dhisan horyaalka laliigaha dalka sbain in aan wax goolah laga dhalin kooxda manchester city waa kooxda keliya ee ka mid a afarta kooxe ilaa iyo hadda ku soo haray koob kuryaalada qaaradda yurub oo haysata kubadda celceliska ugu yar oo ah afartan iyo siddeed dhibic lix boqolkiiba oo keliya kooxda real madrid ayaa markii lixaad oo xidhiira u soo baxday samafinalka koobka horyaalada qaaradda yurub waana markii labaatan iyo toddobaad oo ay ka qaybgelayso afardambeedka koobkani waana kooxda ugu badan ee sidaasi samaysay ugu dambayntiina xiddiga kooxda lester city ee brimier liaga dalka ingiriiska riyaad mexres ayaa waxa uu sheegay inaanu wax qorsho ah ka lahayn in uu u cayaaro kooxda b s g oo ka dhisan magaaladiisa baris ee dalka faransiiska ciyaaryahankan oo ka soo jeeda magaalada baris asal ahaanse u dhashay dalka aljeriya ayaa waxa uu sheegay inaanu wax qorshaha ka lahayn inuu ku laabto halkaasi waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay horyaalka brimier liaga dalka ingiriiska xil ciyaareedkan ayaa kooxda lester city waxa uu ka caawinayaa inay ku guulaysto horyaalka dalka ingiriiska isagoo dhaliya toddobiyo toban gool islamarkaana gacan ka geysta dhalinta kow iyo toban gool oo kale xubintii cayaarahana waa naga intaas
haddaynu intaas kaga nimaadno axmed cali sheekh oo xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna waxaan filayaa dhinacii heesihii dabacsanaa ayaad naga filaysan sahra maxaa noo xiga fartuun axmed sahal fartuun birimah iyo heeskeedii hobyo ayaan dhegaystayaasha u ciyaaraynaa
hagaag heestaasay ku luuqayso fartuum birimona waxay gebagabo tahay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi xasan oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intaynu idaacadda afarta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.